mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed iyo madax ka socotay hay-adda daaragti aid ayaa si wadajira xariga uga jaray ceelbiyood cusub oo laga qoday deegaanka gooyaale ee magaalada baydhabo ceelkan ayaa dhismihiisa waxa uu socday muddo waxaana iska kaashaday dhismihiisa maamulka koonfur galbeed iyo hay-adda daaragti aid maxamed sheekh bashiir oo ka socday hay-adda daaragti aid ayaa ka warramaya marxaladaha uu soo maray dhismaha ceelkan
hay-adda daaragti aid iyo macnaha ceelkan qodi iyo talagala in dadkan soomaaliyeed oo deegaankan degan oo runtii biyo dhibaato inqobi ini macnaha geedka farxaddan hadda una argahayna niil qaybsadan eedaa runtii maarata inka faraxsanna dadaalkii una hasuubini iyo unoo inka mahad celiyaana deegaanka dadkarooga iyo madaxda dawladda iyo gobolka iyo meelaraay iyo maamulka ka dhisan degmada iyo gobolkaba sidii macnaha iyo wasaaraddaba wasaaradda biyaha sidii macnaha iyo hanindhawaayeen oo macnaha ninka kala qayb galeen sidii macnaha una arrintan inka guulaysada fadni geekana alxamdulilah way muuqataa inii macnaha arrintii laka guulaysaday runtii ana gaar ahaan daarta iid anoo ka socda idaa inka eta arrin oo farxad leh in macnaha una biyo helnay ilaahayna seeyey ilaahay linkama hadiyow geekana macnaha una biyo haysana way dardaar oo eeba in macnaha ceelka laka dadaalo oo macnaha dadka deegaanka iskule ceelka ceel macnaha oo oo private eh qof gaar leeyim eh ceel oo deegaanka leeyi waaye agaasimaha waaxda wasaaradda tamarta iyo biyaha koonfur galbeed liibaan warsameh iyo mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo dhoweeyey ceelkan runtii ka wasaarad ahaan wasaaradda biyaha farxad bay noo tahay in deegaanka gooyaale maanta ceelka kan dad muxsiniin oo walaala ah sadaqa ay baxsadeen ceelka kan lagu qodo oo bulshada intaalle ay ka faa'iidaysanayso ka wasaarad ahaan culays fara badan oo na haysta bay naga dejinaysaa waxaan ka codsanaynaa islaahayadda dhaaragtay deegaanada sidaan oo kale deegaanka gooyaale oo kale oo magaalada baydhabo ama ku xeereersan oo bannaankeeda in sadaqada noocaan oo kale ah ceelasha noocaan oo kale lagu gaarsiiyo ka wasaarad ahaan qayb baan ka noqon doonaa insha allah waana ka qayb qaadan doonaa sidoo kale ka wasaaradahan waxaan ballan qaadaynaa ceelka kan in bulshadu ilaalinteeda aan annagu wixii tashiilaad ay u baahdaan ama maintenancegiisa iyo dayactirkiisa insha allah aan ka qayb qaadano sidoo kalena aan ka shaqayna in deegaanada ku dhow dhow magaalada baydhabo ama adbska halka kan laga gaarsiin karo in la gaarsiiyo guryaha bulshada looga faa'iideeyo aad iyo aad baan marlabaad uga mahad celinaynaa dadka walaalaha muxsiniinta sadaqada baxsaday ka wasaarad ahaana insha allah farxad iyo guul bay noqotaa in dadkan iyo xoolaha intaan tirale maanta aan arkayn indhahayna u sheegno baahidaas jirta uu ceelkani daboolo insha allah dawladdaana yoonay inti biyoogun ceelkun untaniinku qoddi mahad ilaahayla ilaahay jazaye tan koowaad ilaahay jasa allahasi tan kale maywaa tuuladun gooyalilare sagaal tuulwa sagaalku tuulu geega dhibaatadii qabeen lankii hankasi walaalkay abdirasaaq uun abdirahiin intun tuuladun baahadun yaale dawladda hakala hariiri meel kasta ilaahaya mahale maamul kasta hangmari deegankunsheeni ilaahay inti intumani kasti ilaahay allaha guulsho jardadiin jarda allaha kuweel si kastaba ceelkan ayaa waxa uu wax badan ka tari doonaa baahiyaha dhinaca biyaha ee ka jiray deegaanka gooyaale